magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka jubbaland ayaa waxaa lagu qabtay shirka dhab u heshiisiinta qaran kaasi oo looga hadlayay ahmiyadda dhab u heshiisiinta waxaa shirka goobjoog ahaa madax ka socotay wasaaradaha arrimaha gudaha federaalka soomaaliya iyo jubbaland qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aweys maxamed ayaa ka waramaya ujeedka shirkan sidaa awgeed waxa maanta halkan u joogno ayaa waxay tahay in bulshada reer jubbaland hay-adaheeda dowladda iyo ururadeeda bulshada rayidka ay ku yeeshaan talo iyo fikir iyo toosin nidaamka iyo habka la rabo broseska inuu u dhaco iyo waxyaabaha ay tahay in mudnaanta la siiyo marka state weliba ama bulsho weliba waxay leedahay mudnaano u gaara tabashooyin u gaara iyo waxyaaba ay ayadu markaasi si gaar ay u taxliilinayso ay hoosta uga xariiqayso deegaanada iyo bulshooyinku baahiyahooda iyo duruufahooda waa kala duwan yihiin iyadoo guud ahaan soomaaliya la isku yahay qolo weliba waxay qabtaa duruuf iyo mudnaan ayada u gaara dhammaantood goboleedyada kale dalka waa wada tagnay taladooda iyo fikirkoodana waa wada aruurinay waana hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan mid kasta sideeda aan u adress karayno qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey dhab u heshiisiinta soomaalidu waxay ku maamaahdaa madax hortii min lama galo dib u heshiisiin haddaad maqasho waxaa weeye waa nolosha biniaadanka weeye waa as-aaska nolosha biniaadanka weeye dib u heshiisiin waxaa weeye waa nabad wax dhacay oo horey u dhacay oo laga heshiinayo wey khilaaf kastoo jira in kastaba ha la ekaado magac kastaba ha loo bixiyo dib u heshiisiin heshiis haddaad maqashaan waxaa weeye wax adduunka waxa ku nool ifka waxa ku nool wax dan u ah weeye wax ka horreeyoo la gaadhi karaana ma jiro heshiis khilaaf kastooo dhaca cid kastooo meel ku nool faracyadeeda kala duwan wuxuu u yahay hooyga keliya ee la yidhaahdo biyo meel gudan bay isku harsadaan nolol ka horraysa in la heshiiyo oy ummaddu heshiiso ma jiro marka heshiisku wuxuu ka dhigan yahay midnimo ummadda adduunka oo dhan midnimo soomaaliyeed noolosha qofka biniaadanka ee ka bilowda asaga shaksigiisa ilaa iyo inta agaarkiisa ku nool marka heshiis la-aan waxba ma soconayo marka waa nolosha koowaad ee laga galo weeye runaantii dib u heshiisiin in la sameeyo waxyaabo badan ay iga dhigan tahay ka dhallinyaro ahaan waxyaabo badan ay nooga dhimantay sababtoo waxaa baaqanaysa dhimashadan oo dhallinyarada u badan soomaaliya maxay ahayd maanta wax tirada ugu badan majority seventy five percent waa dhalinyaro waa youth waxa dhimanaya fariimaha ku dhimanaya iyo micnaha labada dhinac waxa la adeegsanaya waa youth u badan jubbaland si loo asaasay waxaan ka waxaan waxaan dib u heshiisiin baan ka shaqaynaa maalinaydi annaga oon dowladda federaalka noo imaaninba waxaa naloo naloogu yeedhaa naloo xafiisyada naloogu sheegaa inaan qof walba qofka u dhaweeyo dariskiisa ah iyo labada xabee dariska laba gabdhood dariska inaad la heshiiso adna ayagana heshiisiiso soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan isku dhacyada qabaa'ilka kuwa oo ku salaysan arrimaha muranka dhulka daaqsinka iyo biyaha waxaana dowladda federaalka oo gacan ka helaysa dowlad goboleedyada dalka ay wadaa shirar dhab u heshiisiin ah kuwaasi oo xal u noqon kara colaadaha